wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka maamulka koonfur galbeed cabdinaasir cabdi caruush ayaa gudoomiye kulanka saddex bilaha ee guddiga ilaalinta gargaarka bini-aadsinimada ee maamulka koonfur galbeed kaasoo ka dhacay xarunta wasaaradda gargaarka ee magaalada baydhabo kulankan ayaa waxaa ka qaybgalay guddiga ilaalinta gargaarka maamulka magaalada baydhabo mas-uuliyiinta wasaaradda gargaarka iyo marti sharaf kale wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka maamulka koonfur galbeed cabdinaasir cabdi caruush ayaa ka waramaya muhiimada kulankan waxaa noo qabsoomay kulankii saddex bilaha ahay ee guddiga ilaalinta gargaarka bini-aadanimada dowladda koonfur galbeed soomaaliya guddiga ayaa wuxuu ka dooday waxyaalihii noo qabsoomay saddexdii bilo u dambeysay iyo qorshayaasheenna saddexdii bil ee soo socota waxaa aada looga hadlay wacigelinada la sameeyey bulshada iyo tababarada loo sameynayo hay-adaha fulinta si sharcigan u hirgalo howlo badanaa la qabtay ilaa iyo hadda sagaal degmo oo kamid a koonfur galbeed dadkeeda wacigelin loo sameeyey inuu sharci jiro iyo sharcigaas iyo qaabka u shaqeynayo waxaa kaloo laga hadla waxyaalaha kale u baahan in la hormariyo sida in sar loo qaato tayada maxkamadaheena gaar ahaan dhinaca aqoontooda qaabilsan dhinaca arrimaha gargaarka iyo sharciyada ka imaan kara markii wax la isdaba mariyo guddigu wuxuu aada ugu riyaaqay howlaha fiican la qabtay berihii lasoo dhaafay iyo horumarkii laga sameeyey dhinaca gaarsiinka bulshada adeegyada ha noqoto dhinaca diiwaangelinta ha noqoto dhinaca in la xaqiijiyo dadka inay si toos ah ayaga waxooda u gaaro iyo inay toos loo diiwaangeliyo oo iyadan qofna dhexda uusan ku jirin guddiga kulankoodan wuxuu kusoo dhamaaday si aada u wanaagsan kulankan ayaa door muhiima ka qaadanaya sidii guddiga ilaalinta gargaarka ay u dardargelin lahaayeen howlaha gargaarku ay u baahan yihiin bulshada magaalada baydhabo iyo deegaanada hoos yimaado